deegaanka Gooweyn ee dhaca waqooyiga ah magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa laga dhagax dhigay mashruuca biyo-xireenka kaas oo faa'iido badan u leh bulshada ku nool Gooweyn iyo deegaanada kale oo u dhow kuwaas oo marar badan ay saamaysay fatahaada webiga Juba mashruuca biyo-xireenka Gooweyn ayaa waxaa dhagax dhigay wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska Jubbaland kaas oo ay weheliyaan mas-uuliyiin kale oo dowladda ka tirsan guddoomiyaha deegaanka Gooweyn ayaa soo dhoweeyey dhagaxdhigga biyo-xireenka isagoona ka hadlay dhibaatada ay ku qabaan fatahaada webiga Juba ee mara magaaladaasi goobeyn wax badan ayay noo qabatay wadada goobeyn annagoo caburun meelaan ka baxnala meel naarjiinka iyo qudaarta beeraha ka baxda waxaan ku soo qaadanno gidiga xagga dadka ka soo gudbo shilac iyo goobeyn si ay isku soo gaaraan ilaahay ka sugo wasiirka iyo wasaaraddiisa waxaa nala bixiyey wadda caalami ah haddana waxaan ku faraxsannahay biyo xireenka goobeyn lagu wado dhibaato ayay nagu hayeen biyaha dhanka kale wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska jubbaland iyo mas-uuliyiintii kale ee ku weheliyey dhagaxdhigga mashruuca biyo-xireenka ayaa dhankooda ka hadlay muhiimadda uu dhismaha mashruuca biyo-xireenka u leeyahay bulshada ku nool deegaanka gooweyn ee dhacajiinka webiga juba fatahaada webiga in magaaladan gooweyn lagu badbaadiyo boqol iyo lixdan iyo dhowr mitir baa maanta la dhisayaa laakiin waa istab fiican ma dhammaystira maalinba intaa in leeg baynu ku darayna waana gaari doonaa mustaqbalka inaynu la tacaallo si khasaaraha ka hortagga waxyeelooyinka cimiladu keento aynu u xoojinno dadkeennana uga badbaadino tala ku timi weeye wasaaradda howlaha guud waa uga mahad celinaynaa iyo hay-adda g i sd oo ra'yigan isla qaatay farxad weyn bay noo tahay maanta inaan goobjoog ka noqonno kana qayb gallo furitaanka mashruuca biyo xidheenka goobweyn kaas oo lagu xidhayo ama laga gaashaamanayo fatahaadda webiga uu sameeyo xilli roobaadka uu sameeyo inuusan magaalada iyo beeraha iyo deegaanadan magaalada gooweyn hareeraha uusan kusoo fasaxin uu kusoo kusoo fatihin waa project runtii qiimo badan xilligiisa ku soo aaday wasiiradan saaxiibada ee la socda mashruucan aan fulinayno kulligood waxaan u soo kaxaynay qayb bay ka yihiin wasaaradda gargaarku waad ogtihiinoo musiibooyinkan markay dhacaan cidda ugu horraysa oo soo gudbisay oo la wadaagaysa adduunka waa wasaaradda maanta waxay u timid meeshan inay goobjoog ka ahaatay wixii ay u qaylo dhaaminaysay oo wax laga qabanaya qaybo ka mida inay aragto wasaaradda deegaanka oo iyada nala socoto dhibaatada environmentiga ay ku hayaan fatahaadahani markay soo fatahaan iyo markay ka noqdaanba dhibaatooyin ka imaanaya inay wax badan maalin iyo habeen ka hadasho maantana iyada lafteeda goobjoog u ahaato inaan wax qayb ka mida ka qabanayn dhismaha mashruuca biyo-xireenka oo ah mid faa'iido weyn u leh bulshada ku nool deegaanada ku teedsan jiinka webiga ayaa waxaa iska kaashanayaa dowlad goboleedka jubbaland iyo hay-adda g i z